فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada amxaaraha oo lagu laayay qaraxyo ka dhacay gobolka baay ciidamada dowladda federaalka oo jidka loo galay kadibna khasaare la gaarsiiyey xukun qisaas ah oo ka dhacay gobolka hiiraan madaxweynaha puntland oo ka hadlay wadahadallada dowladda federaalka iyo somalilan kuwaas oo iyaga qudhoodu fashil ku idlaaday waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalku ay wado asiga oo muujiyey in madaxda federaalku ay doonayaan in wakhtiga ay kororsadaan sidee bay indhergaradka soomaaliyeed u arkaan shirka fashilmay ee ka dhacay dalka jabuuti kaas oo ay lahaayeen dowladda federaalka iyo maamulka somalilan awalba maxaa laga filayey shir etoobiya ay galwadeen ka tahay nabadan cabdiraxmaan shiilow oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbooyinka ayaanu arrimaha ka waraysanaynaa insha allah xubno ay isku reer yihiin wiil dhowaan dowladda federaalka uu ku dishay magaalada muqdisho oo si kulul arrintaasi uga hadlay codadkooda ayaanu idin haynaa halkee bay maraysaa waxyeelada uu gesay cudurka corona wararkii ugu dambeeyey ee waxyeelada cudurka corona iyo kacdoonka ka socda dalka maraykanka sidoo kale barnaamijka dhuuxa waraysada insha allah waxaad ku maqli doontaan waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelnay suldaanka beesha wacaysle u diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم ugu yaraantii toban askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya ayaa maanta dhintay ka gadaal markii inta u dhexaysa yurkud iyo degmada bardaale ee gobolka baya qaraxyo lagula beegsaday ilaa iyo toddoba qarax ayaa la sheegay in ciidamada etoobiyaanka ah lala beegsaday ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa qaraxyada u dhigay ciidamada amxaarada oo halkaasi ku safrayey weeyadanba ciidamada etoobiya ee gobolka bay ku sugan waxay la kulmayeen qaraxyo isdaba jooga iyo weerare kaga imaanayay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana uga dhimanayay askar badan iyadoo kuwo kalena uga dhaawacmeen meelaha qaarna gaadiid ayaa looga gubay ciidamada etoobiya iyo shisheeyaha kale ee dalka duulaanka ku jooga ayaa waxay mar hore ka quusteen in gaadiidka ay ku safraan taasi waxay keentay in ciidamadu ay muddo maalmo ah u lugeeyaan dhul saacado kooban lagu tegi karo haddii gaadiidka la raaco waxa ay ka baqayaan in khasaaruhu uu ku bato haddii ciidamadu ay raacaan gaadiidka islamarkaasina lala qarxiyo waxayna taasi keentay in ciidamadu ay lugeeyaan ciidamadu jidadka toos uguma lugeeyaan ee hareerahooda ayay lugeeyaan jidadkana waxaa ku lugeeya qolooyinka miinabaarka ku shaqada leh sidaasoo ay tahana waxaa isdabajooga qaraxyada etoobiyaanka khasaaraha lagu gaarsiinayo ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa maanta kamiin waxay u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo watay mootooyin kolonyo mootooyin oo ciidamadu ay saarnaayeen ayaa mar qura waxay ka war heleen rasaas jihooyin kala duwan kasoo dhacaysa ciidamada dowladda federaalka ayaa la sheegay in badankooda ay baxsadeen hal askari ayay goobta uga carareen oo meyd ah sidoo kale ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay gacanta ku dhigeen saddex mooto oo ciidamadii saarnaa ay ka degeen isla markaasina ay cagaha wax ka dayeen markii xaajadu ay ku adkaatay oo dhinac waliba rasaasu kaga soo dhacday kamiinku waxa uu ka dhacay halka loo yaqaan jeere gaaljecel oo u dhow lamber lixdan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose shisheeyaha ku sugan iyo ciidamada soomaalida ee la shaqeeya waxay la kulmaan weerare isdabajoog oo kaga imaanaya xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaas oo habeen iyo maalinba lala beegsado askar badan ayaana looga dilay kuwo kalena waa looga dhaawacay maxkamad ku taalla gobolka hiiraan ayaa waxa ay fulisay xukun qisaas ah waxay ku fulisay nin nin kale horay u dilay mid ka mid a qudaadda xarakada shabaab ulmujaahidiin ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu akhriyey xukunka qisaasta ah ee maxkamaddu ay fulisay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd ujeedda xukun maxkamadeed taariikhda hijriyada markay ahayd toban iyo toddobada bishii tobanaad kun afar boqol afartan iyo kow waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee degmada jalalaqsi horteeda yimid mudaci kayley cabdulle calay asigoo dacweynahayo daawuud aadan muumin kuna dacweynayo in uu dilay wiilkiisii oo la dhihi jiray daawuud kayley kuna dilay toorey si kas ula kac ah kadib maxkamadda waxay su-aashay dacweysanaha daawuud aadan muumin wuxuuna yidhi daawuud aadan muumin haa waan dilay si kas ahaana ku dilay tooreyna waan ku dilay kadib maxkamadda waxay u bandhigtay kayloy cabdille oo ah dacwoodihii maqtuulka aabihii ah in uu diyo qaato ama iska cafiya cafi majaan ah ama uu qisaasto kadib wuxuu yidhi kayloy waxaan rabaa in la i qisaaso walaayada ayaana iga wakiil ah kadib maxkamadda waxay raadisay warisadii kale ee marxuumka dhintay sida wiilkiisa oo la yidhaahdo bashiir daawuud iyo hooyadiis oo bilcaanta ilmaha u dhashay oo la yidhaahdo faatimo yuusuf iyo gabartiisa ah oo xaliima daawuud la yidhaahdo dhammaantood waxay isku waafaqeen in loo qasaaso walaayada ayay u wakiisheen in qasaastaas loo fuliyo kadib maxkamadda marka ay dhegaysatay dacwoodaha dacwadiisa iyo dacweysanaha jawaabtiisa ouna qirtay qiraalkiisa ayay ku xukuntay daawuud aadan muumin in la dilo dil qasaas ah waxayna u cuskatay xukunkaas kow suuratulbaqara aayadda boqol toddobaatan iyo sagaal laba suuratu nisaa aayadda boqol soddon iyo shan saddex suuratulmaa-ida aayadda afartan iyo shan afar albayaan jiska kow iyo tobanaad safxada laba boqol sagaashan iyo toddoba shan mulakhasulfaqiyu jiska labaad safxada lix boqol iyo sagaashan wabilaahi towfiiq haddane waxa weeyaan xukunkii oo fula wallahu aclam kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a qudaadda xarakada shabaab almujaahidiin ee ku sugan gobolka hiiraan shalay magaalada jabuuti ee caasimadda jabuuti waxaa ka furmay shir ay lahaayeen maamulka dowladda federaalka iyo maamulka somalilan shirka ayaa fashil ku soo idlaaday madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubno kaleo dowladdiisa ka tirsan iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa goobta joogay waxaa shirka garwadan ka ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abey axmed maadaama etoobiya ay soomaalida kala googoynteeda iyo dhibaateynteeda ay ka shaqaynayso dad badan ayaa markii horeba waxay sii saadaalinayeen in shirku uu fashilmi doono sidii la filayey ayayna noqotay waxaan idin soo wadnaa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbooyinka oo arrimaha si qota dheer uga hadlaya hase ahaatee marka hore aan idiin soo gudbino madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi danne oo sheegay in wax kasta oo ka soo baxaa shir ay yeeshaan dowladda federaalka iyo maamulka somalilan aanay aqbalaynin haddii ayaga maamulkooda puntland aanay marka horeba wadahadallada qayb ka ahay saciid cabdulaahi danne madaxweynaha puntland oo maanta baarlamaanka maamulkaasi la hadlayay waxa uu yidhi sida aan horey u caddaynay puntland waxay soo dhoweynaysaa wax kasta oo aan wax u dhimaynin madax bannaanida dowladda soomaaliya iyo xuduudaha dowladda puntland waxaan caddaynaynaa in aan marno oggolaan doonin natiijo ka soo baxda wada hadal kasta oo lala galo maamulka somalilan ee puntland aysan qayb ka ahayn puntland waxaa kala dhexeeya maamulka somalilan khilaaf dhuleed taasoo u baahan in aan ka gaarno xal waara si looga fogaado colaad jiitanta oo dhiig badan ku daata sidoo kale siciid cabdulaahi danne waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalka ah wuxuuna sheegay in farmaajo uu doonayo in wakhtiga uu dheeraysto dowladda puntland waxay mar kasta ku taagan tahay in doorashada golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha ay ku dhacdo wakhtigeeda lagana fogaado muddo kororsi keeni kara xasilooni darro iyo burbur in la laalo xeerka doorashada ee la ansixiyey kaas oo ay ku jiraan qodobo badan oo ka hor imaanaya dastuurka kumeel gaarka ah in saamileyda siyaasadeed ee soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo deg deg ah si ay uga heshiiyaan nidaamka doorashada maamulka doorashada iyo arrimaha kale ee ku hareeraysan doorashada taas oo ah waajib dastuuri ah waxaan caddaynaynaa in guddiga doorashada madaxa bannaan ee heer federaal ay u xil saaran yihiin qabashada doorasho qof iyo cod ah laguna heshiiyey mas-uuliyadooduna ma aha in ay ka hadlaan ama u gogol xaaraan muddo kordhin loo sameeyo golayaasha dowladda federaalka ah in beesha caalamku ka shaqayso sidii ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay la isla ogol yahay kuna qabsoonto wakhtigeeda iyadoo la tixgelinayo in aan dowladda federaalka ah dhammaystirin shaqooyinkii aasaasiga u ahaa qabashada doorashada qof iyo cod kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danne waxaa soo badanaya dadka soomaaliyeed ee ka hadlaya shirka ku fashilmay jabuuti kaas oo u dhexeeyey somalilan iyo dowladda federaalka inkastoo markii dambe la sheegay in la sameeyey guddi farsamo kaas oo lagu dooday in arrimaha wadahadallada uu sii dharaan dheeranayo nabadan cabdiraxmaan shiilow waa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbooyinka in marka horeba ay qiyaasayeen in shir etoobiya ay dhex fadhiso uusan miro dhalayn waxaanuu yidhi
bismi illah alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah shirkaas hadee jabuuti laisugu yimid oo ay hogaaminayaan nimanka gaalada ahoo sida maraykanka iyo etoobiya iyo oo kale inuu haddee fashil ku dhammaanhayo waa nool waa kuwa hore la qaban jira oo kale hadda uguma horrayso shir ay isugu keenaan qoladan xamar joogta iyo qolada hargeysa joogta shir ay isugu keenaan ama ay ugu yeedhaan gaalada hadda uguma horrayso wax badan ay isu keeneen hadda intaan xasuusta waa ilaa afar jeeroo hore way isu keeneen marka inuu fashil ku sama- ku dhammaanhayo sida kuwa hore kale uu noqon hayo waa aad baan u filayni hadda waxaa la leeyahay shirki wax naxurle kama soo bixinoo waa lagu kala tegay inkastoo mar dambe layidhi guddiyo farsamo oo howlaha kasii wada hadlaan la magacaabay marka maxaad u sababeynaysaan shirku inuu fashilmay shirka inuu fashilmaadan waa wax iska cad weeye oo nin kasta uu garanaya inuu moogtahay fashilmahayo waxaa dhex fadhiyo oo shir guddoonka ah ninka la yidhaahda abiy axmed ama ninka etoobiya madaxda ka ah etoobiya iyo soomaalina haddee waxaan isu waxay isu yihiin waa la yaqaan waa ninkaan nimanka etoobiya waa waxaan hadda kala qaybiyey soomaaliya oo laanlaan u bixiyey oo muxuu ahaaye tobanka meelood u qaybiyey marka shir etoobiya ay hogaaminayso oo moogtahay ninkii madaxda etoobiya ka ah uu fadhiyo shir guddoon ka yahay nin kasta oo wax garanhaya ama qof kastoo caqli leh oo soomaaliya ah waa og yahay in muxuu ahaaye ay shirkaas waxa natiijada ka soo baxayn sababtoo ah etoobiya laba wiil iyo aabihii soomaali ah in ay heshiiyaan ama ay meel ku wada noolaadaan ma rabto laba qof oo kale iska dhaaf wax guud iska dhaaf wiil iyo aabihii ama laba walaalo ah inay meel ku wada noolaadaan may ogola oo soomaali ah marka sidaa darteed meeshaasoo adeer waxaa weeye wax khayr ah oo aan ka filaynay ama ka soo baxahayay ama muxuu ahaaye khayr ah ma jirin awalba oo waddada dee khayraad dad khayrba ma ahayn marka in oo ay iska fashilmayso oo ay sidaa noqonayso waanu ognahay haddee meeshana sideeda ummadda muslimiinta oo sababta etoobiya waa dowlad gaalo ah oo kiristaan ah iyadoo muslim iyo gaalaba ay intaas isu jireen oo aysan shuqul isku isku lahayn oo xadiiskee nabigeena uu ahaa muslim iyo gaal dadkooda isma arko ayagoo uu ahaa haddana etoobiya waa waxay rabtaa waddankaanayba rabtaa inay qaadato waxay rabtaa muxuu ahaaye badday rabtaa waa maqlaynay waxay ku taahaysay waan ognahay wax badan ku taahaysay waanaba kasoo fafakan hayeen waa dad waddankan qaadatay rabtaa etoobiya waxaa weeye wdard hadda laba jeer baa waxay soo saareen waxay soo saareen juqraafi ama qariirad wax la yidhaahdo oo moogtahay etoobiya iyo soomaaliya iyago oo xagga xagga lagu sawirahayo waxaa weeye wax soomaaliya la yidhaahdo khariirada laguma qorin waddanka bariga africa oo etoobiya laleeyahay baa lagu soo sawiray oo baddi ku taalla oo muxuu ahaaye wax walba soomaaliyaba khariirada waa laga tiray waa maqlayna laba jeer bay dhacday intaan hadda xusuusto oo ay soo qoreen haddana ay moogtahay internetka soo bixiyeen haddana laga baabi'iyey waxaa kaloon adeer ognahay etoobiya bad ma leh maraakiib ciidan badan bay dhisatay maraakiib badan maraakiib dagaal oo ciidan oo badeed bay samaysan marka hamigeeda halkaasuu joogaa marka waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed inay kor fiiriso oo muxuu ahaaye meeshay wax ka jiraan isay wax u yaallaan inay fahantaa la rabaa marka adeer me arrintaas waa saas sababtuna saas weeye inaysan waxba ka soo bixin waxaa weeye etoobiya shirgudoonka xasri un marka waxaad leedahay etoobiya soomaaliya inay sii kala qaybqaybiso oo iyadu gebi ahaanba ay qaadatay doonaysaa ee suuragal maahan shir iyadu ay fadhido in ummadda soomaaliyeed ku midowdo maya maya shir ay etoobiya fadhido wax soomaalidan waa shaksiba allaha ka dhige kama soo baxayo soomaali guud iskaba dhaaf sababtoo ah waxaa la yidhi ma soomaaliya waxaa jiro nin xaaskaaga u jeeda gabadhaada laguma karo marka waxaa weeye nabad bay waxbaa laga hadlahayaa oo wax la nabadayn isu keenayaa lale wixii dhanba inay qaadatay rabtaa oo ayba iyadu qaadatay rabtaa wixii oo dhanba marka sidaa darteed etoobiya wax micnaha dad sir ay ku jirto ama meel ay wado kan ayadaaba guddoon ka ahayde ankeetala haddii laga weydiiyo waa saas weeye adeer fakirkaas waa waxa iska cad oo aan karsooneyn oo muxuu ahaaye cid kasta ay garanaysaa laakiin siyaasiyiinta soomaalida qaarkood waxay u sheegayaan ummadda soomaaliyeed oo warbaahinta ay la taageen etoobiya waa walaalaheen waa deriskeenna ciidankeedu nabad ilaalin bay soomaaliya ku joogaan waxyaabahaba ummaddii laga gadaa inkastoo ciddii wax fahmaysa waxyaaba ay wax ku qaadan karta ay arkaan oo ay arkaan ciidanka etoobiya oo dadka iska xasuuqaya
maya ciidanka etoobiya adeer war horta etoobiya iyo soomaaliya wax hadda bilaabanaya ma ahan waxaa weeye waa colaad soo jireenna oo ilaa muxuu ahaaye ha- ku dhow toddoba boqol sideed boqol oo sanaa iska socotay haddaysanba ka horreyn intaan anigu hadda taariikhda garanhayo ilaa axmed gurey baa moogtahay degaan soo taadada axmed gurey waxaa lagu qiyaasa ilaa lix boqol oo sano meelahaas ama shan boqolba markay ugu yar tahay marka ilaa markaas ayadaa iyo maanta inta ka dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya dagaal baa ka dhexeeyey waxaa weeye ilmaha iskoolka waxaa loogu dhigi jiray soomaalida cadow- cadowgiina koowaad waa etoobiya qof kasta inuu etoobiya waxaa la dhihi jiray qofka qof inuu caayo ama waxyeeleeyo raba amxaar yahow ama xabash yahow baa la dhihi jiray oo qofka qof inuu oo ogtahay inuu aflagaadi ama wax qadaf u geysta raba oo soomaali ah waxaa weeye colaada intaas dhan baa na dhex taallay annagii etoobiya meeshaasay wax joogeen waxaa weeye haddee dagaaladana soo dhex maray oo halkaas ka soo bilowday waa garanaysaan intaasna waxaan isku haysanay waxaa weeye waa moogtahay aan waa ma jiraysidii waa jirhayaa marka cid kasta haddee oo wax garanaysa waa ay fahamsan tahay marka waxa naga dhexeeyey waa colaadaas qaangaarka oo intaas soo jirtay qof waxaas ay kaala dhexeeyaana maslaxadaada ah kama talin hayo waxaa la yidhi nin aabbahaa dilay lama amaano waxaa weeye etoobiya waxaa weeye intaasaa naga soo dhexaysay ilmahan etoobiya hadda jooga oo hadda ama madax ha ahaadeen ama hadda ha ha noolaadeene waxaa loo sheegay nin walba aabbihiis inay soomaaliya dishay oo soomaaliya ay dishay waana xaqiiqana waa waxaa weye inta badanna way jirtaa marka waxaa weye dad dadka colaadaa qabo waxaa weeye wax maslaxad ah oo laga sugayo ninka wax garanhayo iyo naga- annaguna ayaguna nagama sugayo kama nagama sugayaan annaguna kama sugayno ugu dambayntii dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya maxaad usoo jeedinaysaa yar iyo weynba dadka soomaaliyeed oo dhegaysanaya waxaan adeer usoo jeedinhayaa dadku taariikh bay leeyihiin waxay leeyihiin wax soo jireen ah waxaa weeye koow horta etoobiya waa dad gaala ah oo kiristaan ah annaguna dad muslimiin ahaan nahay muslim iyo gaalana wixii ka dhexeeya waa la yaqaan marka ummadda midda kale oo gaarka ah oo cadowtooyada ahna waaba sii dheer tahay oo annagii etoobiya taariikhda cadowtooyo ama muxuu ahaaye cadaafadeed oo naga dhexeeyana waa aada xusuusataan ummadda soomaaliyeed way xusuusataa nin kasta oo wax garanayo wuu xusuustaa wuuna ogsoon yahay waana wax taariikhda ku yaala marka waxaan leenahay ummadda muslimiinta oo soomaaliyeed marka koowaad waxaa weeye kiristaankaas inku soo diilay hadda waxaa la leeyahay waxaa weeye kuwan ribada ah iyo dadka wax maqaradka ah waxay leeyihiin oo ay sida kuwaas oo kale waxay amisom walaalahana etoobiya daris baan nahay waxaasu wax jiraba ma ahan marka dadkaasu waa dad cadowa waa cadowga diinta islaamka waa cadowga ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay taariikhdeenna aan dib ugu eegna etoobiya waxay noo tahayna aan amaan isu nahayna aan fahano kadibna waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ah indhahiina iyo dhegahiina iyo caqligiina kor u qaada etoobiya iyo annagana wixii noo dhexeeya naga dhexeeya waana inoo dagaal ilaa saaca alqiyaama ama ay muslimaan insha allahu tacaala kaasi wuxuu ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbooyinka nabadoon cabdiraxmaan shiilow xubno ay isku reer yihiin wiil dhowaan dowladda federaalka ay muqdisho ku dishay ayaa si kulul arrintaasi uga hadlay waxa ay hadalkan jeediyeen kadib shir ballaaran oo ay muqdisho ku yeesheen maxamed cali cilmi waxuur oo lagu dilay ex control laga soo qabtay ninkaas walaalkeen ah oo nolol lagu qabtay ciidanka biliiska soomaaliyeed ay gacanta ku dhigeen gardaduub u xidheen indhaha ka xidheen kadib ay ka soo qaadeen meeshaas kadib xamar dhexdiisa meel ka mida ay ku dileen kadib ay qaadeen isbitaal madiine ay geeyeen markay isbitaalka madiine ay geeyeen oo la yidhi qalitaan waaye asagoo dhaawaca ninkii dilay oo dhakhtarkii uu yidhi ehelkiisii ha la keeno ninkii dilay ayaa u saxiixay oo yidhi anaa ehelkiisa ah nimanka c i d da oo arrintaas inta ninkii dilay ninka soo xiray haddana sii daayay arrintaas waa daba joognaa haddaan nahay dhaqanka xawaadle waa daba joognaa ma qaadanayna mana qaadan doonno mana yeelayno
haddii arrinkaas wax laga qabo waayana beesha go'aankay qaadan laheed dibaa ka soo sheegi doonaa haddaadan haysanin maxaa la dhahaa nin xildhibaana ama gabar xildhibaanad eh adigoo cid ku dhegaysanaysa male codkaaga meel dheer ma gaaraayo marka annaga waxaan rabnaa cadaalad annaga waxaan rabnaa cadaalad wax kaloo aan rabno ma jirto ninka dila walaalkay waa noolyaha waana taagan yahay cid u xirtay cid soo qabatay cid la hadashay male waxaa lagu istaambeeyey inuu yahay qolada maxaa la dhahaa kasoo horjeeda dowladda taasna xaqiiq ay u haayaan ma laha
si warkuu u soo dhowaado cidda ay khusaysana maslaxadeeda u soo dhowaato cidday wax ku maqayihiin ay wax u soo dhowaadaan gacankudhigle waa in la soo xiro gacankudhigle waa in la soo xiro waa maslaxadeenna guud ahaaneed gacankudhigninka booliska ah taliyaha booliska ah afar iyo labaatankii saacba saddex jeeruu madaxweynaha ribood siiya saddex jeer ayuu ribood siiyaa madaxweynaha haddee jirta negatiiva iyo haddee jirta boositiif laba maxamed cabdulaahi farmaajo riboodkaa miyaa lagu soo gaarsiin mase inta lagu soo gaarsiy adhigatay mase intuu lagu soo gaarsiiye adhigatay
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag iminkana cudurka corona ayaa weli caalamka faraba'an ku haya dad badan ayaa dhintay kuwana isbitaalada ayay yaalaan dalka maraykanka oo ka mid a dalalka ugu daran ee cudurku waxyeelada gaarsiiyey sidoo kale waxa uu heliya kacdoon ka dhashay nin madow ah oo askari boliis ah oo caddaan ah uu dilay kacdoonkaasi ayaa khasaaro badan u geystay maraykanka wararkii ugu dambeeyey ee corona iyo kacdoonka maraykanka ka socda waxaa inoo haya salmaan axmed ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا waad mahadsan tahay walaalka waxaan halkan kusoo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus iyo dibidbaxyada ka soconaya dalka maraykanka haddii aynu ku hormarno cudurka coronavirus weli faraba'an ayuu ku hayaa caalamka waxaana kiisaska guud ee caalamka ama dadka uu soo ritay coronavirus marka loo hadlo si guud caalamka ay dhan yihiin milyan ruux waxaa sidoo kale guud ahaan caalamka uu coronavirus dilay ilaa hadda dad tiradooda lagu sheegay qof maraykanka oo kaalmaha koowaad kaga jira wadamada uu sida ba-an u saameeyey coronavirus waxaa dadka guud ee uu coronavirus hayo ama uu ku dhacay ay gaaraysaa tiradooda qof kiisaska cusub ee maanta la diiwaangeliyey waa ruux waxaa sidoo kale maanta la diiwaangeliyey dhimashada qof taasoo tirada guud ee dhimashada dalka maraykanka ka dhigaysa qof baraaziil maanta lama soo warin wax dhimasho ah waxaana tiradu ay joogtaa qof dabcanna waa tirada dhimashada ruushka maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada qof tirada guud ee dhimashadana waxay sidaas ku noqonaysaa qof hindiya waxaa la diiwaangeliyey dhimashada qof tirada guud ee dhimashadana waxay noqonaysaa qof ingiriiska maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada soddon iyo sideed qof tirada guud ee dhimashadana waxay noqonaysaa afartan kow kun todobaboqolsoddonlix qof talyaaniga maanta waxaa la diiwaangeliyey lix labaatan qof oo dhimasho ah ee waxaana tirada guud ee dhimashada ay sidaas ku noqonaysaa soddon iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo kow qof iiraan waxaa maanta la diiwaangeliyey dhimashada boqol saddex iyo toban ruux taasoo ka dhigan in tirada guud ee dhimashada ay la eg tahay sideed kun sagaal boqol iyo konton qof jarmalka maanta waxaa la diiwaangeliyey dhimashada shan qof ee taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa qof waxaa coronavirus lagu soo waramaya in mar kale uu ka dilaacay ee dalka shiinaha iyadoona dhakhaatiirta ee wadanka shiinaha ku nool ay muujinayaan cabsida ah in cudurka coronavirus uu aada ugu faafo wadanka mar kale ee xaafado ka mida magaalada beijing ee caasimada dalka shiinaha ayaa la karantiilay waxaana dadka ku dhaqan lagu amray inaanay soo bixin oo aysan kasoo bixin xaafadahaas oo aanay kasoo tallaabin iyadoo sidoo kale la diiday in dad kale oo ka tegay xaafadaha kale ee magaalada beijing ay u galaan xaafadaha la karantiilay waxaana tani ay timid markii calaamadaha coronavirus laga dhex arkay ee xaafadahaasi tanina waxay ka dhigan tahay in haddii cudurka coronavirus uu beijing oo ah caasimada ee wadanka shiinaha ayna ku nool yihiin dad aad u fara badan ay ka dhigan tahay in cudurka coronavirus uu xasuuqi karo ee dad aad u fara badan الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانون إن الذي كتب البقاء لنفسه haddii aan ka nimaadno cudurka coronavirus dalka maraykanka banaanbaxyada aad ayay usii xoogaysanayaan waxaana magaalada atlanta lagu tirinayaa ee magaalada ugu saameynta badan dibadbaxyada hadda ka soconaya dalka maraykanka ee maxaa yeelay magaaladan waxay dhowr maalmood ka hor martigelisay dil loo geystay muwaadin kale oo madow ah kaasoo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ay si ulakaca u toogteen muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka waxaa lagu arkayey muwaadinkaas amerikaanka ah oo isagoo gaari nooca raaxada wata ay booliisku qabanayaan kadibna ay isku dayayaan inay xiraan hase yeeshe uu ka dhaga adeegayo oo uu ka baxsanayo ee markii dambena ay sidaas ku toogteen dibadbaxyaal caraysan ayaa gubay maqaayad aada u weyn oo ku taalla ee magaalada atlanta taasoo la sheegay inay ahayd maqaayadii uu ku socday oo uu ku wajahnaa muwaadinka amerikaanka madowga ah ay booliisku dileen banaanbaxyada marka hadda waxay u muuqanayaan kuwo sii xogaysanaya ehelka ninkaas oo hadlay waxay sheegeen inay cadaalad u baahan yihiin ayna u muuqan in ciidanka booliisku ay ka garaabi doonaan ama ay maxkamad soo taagi doonaan saraakiisha dilkaas ee ka dambeysay banaanbaxyadu marka si guud waxaa muuqanaysa inay mar waliba sii kordhayaan dadka amerikaanka ahna caradooda aad ayay usii kordhaysaa marba marka ka dambeysa waxaana banaanbaxyada hadda soconaya ay yimaadeen markii ciidanka booliiska maraykanka ay magaalada minneabolis ee xarunta gobolka minnesota ku dileen muwaadin amerikaan madow ah kaasoo lagu magacaabeeyey george fulid ilaa ay hadda dibadbaxyada maalinkaas soo bilowday ayaa soconaya waxaana wakhtigu uu ku dhow yahay bil kaamil ah iyadoona ay muuqanayso in donald trump uu ka quustay oo uu awoodi waayey inuu xakameeyo ee dibadbaxyadaas wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus iyo dibadbaxyada maraykanka halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
dhowr bilood ka hor beesha wacaysle ayaa gobolka galguduud deegaan ka tirsan waxay ku caleema saaratay suldaan suldaankaasi waxaa la yidhaahdaa daa'uud xasan aadan qadka teleefoonka ayuu inoogu warramay waxaana la yeelnay waraysi dhinacyo kala duwan taabanaya ugu horraynse waxaanu weydiinay bal gobolka uu joogo ee galguduud sida xaalkiisu uu yahay waxaanuu yidhi bismi illaahi araxmaan iraxiim walaal waa mahadsantiin anigu waxaan joogaa gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceeldheer oo bariga ku taala galgaduud xaalka gobolku waa aad iyo aad buu u wanaagsan yahay wax dhibaataha kama jiraan waxa waaye waxaa ka talinaya shareecada ilaahi waa ka talinaya gobolka marka waxa waaye ummadaha meesha joogana aad iyo aad bay iskugu xiran yihiin maasha allahu waay muddo dhowr iyo toban sano ayaa shareecada islaamka bal maxaad faa'iideen dhowr iyo tobankaa sano dhowr iyo tobanka sano wax badan baa la faa'iiday ummaddii waxa waaye tafaruqii iyo wixii yaa ka ba'ay ummaddii jimaaci bay noqotay oo waxa waaye waa dad wax wax wada qabsanaya waa dad muslimiin oo shareecada ilaahay ku midoobay berihii isdagaashanaan jiray ma jiraan hadda oo wuxuu ahaa waxa waaye dadkii dhamay walaal buu noqday gobolka guud ahaan waa waa dadku waa isku dhex maro u hayaan dadku asal asla wuxuu ahaa oo dad wada dhasho oo ahaa isku diin ahaa haddana wuxuu ahaa qad- qabyaalad iyo waxbaa jiri jiray iyada qabyaaladii iyo wixii gobolkii waxa waaye maadaama shareecada ilaahay la qaatay way iska baabeen dadka fidnawadayaashaana eselba dadku isma necbeen dadka fidnawadayaashayna shareecada ilaahay yaa qabanaysa marka gobolku waa maasha allahu waaye wax badan baa isbedelay shareecada yaa dadku barteenoo waxa waaye waxaa furan macaahid waa furan oo dadka macaahid buu leeyahay dadka waaweyn iyo dadka yaryar kulli waa waa waxa waaye dad shareecada ilaahay barta maadaama hadda wuxuu ahaa tobanka sano lagu dhaqmayo shareecada ilaahay qof la arkay waxaa la isweydiinaya waxa waaye kitaabka ilaahay iyo mas'alooyinkii iyo wixii yaa la isweydiinaya Ee, waxaa tahay suldaanka beesha wacaysle dhowr bilood ka hor ah xilka ee lagu caleema saaray maxaa lagugu xushay nin beeshu waxa waaye waxay igu dhacday qadar ilaahay anigu ma dooran wuxuu ahaay oo wuxuu ahaa beeshuna waxa waaye kulleyta dad kale amba iga fiican amba wuxuu ahaa iga midahuna way iska joogaan waxa waaye waxa in qadar ilaahay igu dhacday oo waxay walaa lagu xushay inaan dadka ka aqoon badana laguma fulan inaan dadka ka way aragsana laguma fulan bal waxa waaye dadka aniga waxaan baaha dadka oo dadka ugu da-yara oo hadda nin oo dhalima maahiyo wax badan kasoo shaqeeyey beesha waa garta wax qadara waay wax qadara oo oo hawaha markaas igu dhacdo wey maxaa ka mid a howlaha ku hor yaalla marka oo la rabo inaad wax ka qabato meelaha igu hor yaalla waxa weeye waxa igu hor yaalla waxaa kamid a inaan dadkii beeshii aan mideeyo beeshu ay kula noolaadaan dadka gobolka la degan ay diris wanaag kula noolaadaan oo dadka ummadii laysku xiro oo wuxuu ahaa beeshii wuxuu ahaa haddan aan sameyno dadkii beesha beesha dhexdeeda in laga sameeyo midnimo laga sameeyo oo islaba miyay ahaayeeno dadku oo diyooyinkoodii hadda waa la mideeyey diyo- diyo- diyadii waa la mideeyey hadda beeshu dhexdeeda waa laga mideeyey hadda waxaan rabnaa haddana inaan sii wadno weli qoys aan ka dhigno aan trakoob iyo wax saas aan u samayno insha allah oo aad iyo aad bu layskugu sii xiro beesha oo wax walba ay ka wada dhexeeyaan dadka waa taqaanaan markii hore dooda iyo dagaalkaa ka dhexey jiray hadda wax walba inay ka dhexeeyaan aa la rabo diyadu ka dhexeyso oo danta kale ka dhexeyso waayahay degmooyinka beeshu ay degto waceesle ee meelo kamid a sida galcad iyo deegaanka budbud oo kale waxaanu la soconaa dhowr sano dhowr sano ka hor in amxaara timid oo dhibaatooyin ay ka geysteen ma ka soo kabsateen maasha allah waa maasha allahu waa laga soo kabsaday waa timaaday hadda aad iyo aad baa laga soo kabsaday dadkuna waa aad iyo aad hadda waxa waaye howlahoodii yahay dib u- ay u raacdaan marka dadkuna way ka yimaadeen hadda cadigii la tageen istaronkooda way ka yimaadeen hadda way joogaan marka waxaa macaayidii baa ka furan oo wax walbaa ka furan haddana cadka ugu weyn oo beesha hadda beesha waxay isla waxay degtaa wuxuu ahaa labada gobolka galguduud waxay ka degtaa laba degmay ka degtaa ceeldheer iyo meesha la yihahdo galcad marka galcadka waa meesha hadda ugu weyn oo hadda beesha macaayid macadkeeda ay ku midaysan yihiin ay ka furan yahay waa weyn macadka ugu weyn uu ka furan yahay markii hore waxaanu la soconaa waagi amxaaradu timiday in dad badanoo beesha ay raaceen inkastoo markii dambe ay kasoo laabteen intooda badan hadda amxaaradu dadku maxay ka fahansan yihiin dadka waxa waaye dadka horena way yaqiineen amhaarada waxay tahay iyo adeegtinimadooda way yaqiineen laakiin dad dadka kumadaba oo dadka ka dhashaya ay ku kadsoomeen marka waxa waaye dadku hadda aad iyo aad bay uga soo noqdeen amxaarana weligood ba waa amxaara hadda waa am- waaba soomaalidu waxay tiraa amxaar iyo amxaar ku dhala marka laakiin waxay raaceen maahan amxaarada si toosoo waxa waaye dadkii amxaarada kumada ahaa oo si qaldan dadku u geliyo waxaa oo beesha ka dhashay marka ayadana way fahmeen hadda oo aad iyo aad bay u fahmeen oo waxay ogaadeen inay nimankaan ay yihiin niman gaala raaca wayna ka soo noqdeen hadda badanku way ka soo noqdeen dadka in yar baa ku yartay iminka gobolka galguduud baad igala hadlaysaa beesha aad suldaanka u tahana ee galguduud keliya ma degta ee deegaano kale ayaa jira oo qaarkeed ay degaan marka kuwa meelaha kala jira ee u xiriira makaala dhexeeyaan dhammaan waxa waaye xiriir baa naga dhexeeya hadda meeshaan ma way yimaadaan dadkii waxuu ahay muqdisho geesh way degtaa sabeellada hoose way degtaa mudug way degtaa hadda galguduud inkastay aad ugu badan tahay galguduud ay laba degmo ay ka degto marka waxa waaye laba degmo iyo degmo waa la- saddex degmo camal ay ka degtaa meesha la yihahdo galguduud mudugna way degtaa oo hadda geesh way degtaa banaadirna way degtaa meesha la yihahdo shabeellada hoosena way degtaa ilaa jubbooyinka way degtaa marka shabeellada hoose haddanba ka nimaadayo hadda aan ka midaynayno hadda sidii iyadeedu iyaan mid ka midaynaba oo hadda oo ka nimaadaba haddaan ka soconaa marka beeshu intay degto dhulka dadku dad muslimiina waayo shareecada ilaahay inay ay usoo xuguntamayaan waynana yaqaanaan oo hadda oryal baan uga nahay oo dankooda iyakoo banaadirna dhulka gaalada joogta iyakoo ka imaanaya noogu yimaadaan meeshaan waxaa jira siyaasiyiin iyo salaadiin ee beesha ka dhashay oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamullo kale shisheeyahana wada shaqayn la leh marka marka culays intee leeg bay kuwaas idinku hayaan ma laga yaabaa inay xariggaad xirtaba furaan nimankaa marka meesha jooga waa niman iskaba qaasaar oo gaaladaas wax uga cuno maahane hadda dadku inta badan amba muqdisho ha joogeen amba meel kasta arigu joogo ha joogaane waxa weeye sharciga ilaahay bay ay dad raacsan weeye anuka oo niman loo yaqaano suldaannimo ii yaqaano saas oo igu yimaada marka waxaad leedahay eh, dadka shisheeyaha la shaqeeya ee looma hogaansana ha waxa waaye dadka hadda meesha odayaasha isku magacaabaya waxay galaanna ma jirto waxay meesha ka gaalada ay ay- ay ka galaanna ma jirto xataa meesha ay joogaan waxba ka- aysan ka gelin keliya waxa weeye qandaraaskaas yaroo markii waxa doorashada waxay ku sheegaan markay qaadanayaan wax yar yar ay ka cunaan way maane way ogyihiin iyaka laftirkooda inaysan waxay maamulo aysan jirin ina ummad ay ka mas-uul yihiin aysan jirin iyaka laftirkooda ku sheegaya meesha waxaan ku hayno ma jirto iyakaaga dhahaya ugu dambayntii eh, dadka beesha ka dhashay ee ku dhegaysanaya maxaad usoo jeedinaysaa maxay tahay talada guudood siinayso talada guudan siinaya waxa waaye marka inay inay midoobaan dadka beesha beesha inay midoodo ku midoodo ilaahay kitaabkiisa oo waxuu ahaa ilaahay uu ummadda amrayo gudahaan uu amray wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu tafaruqana ay iska ilaaliyaan iyo khilaafka intaas baan ku bogaadi lahaa midda kale waxaan leeyahay beesha meel kastay joogto ummadaha la deriska inay deriska inay kula noolaadaan sababtoo ah waxa weeye nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iimaan male qofkii aanan deriskiisa uusan ka nabadgelin ugu dambayn marka waxaan waxaan dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa marka yeeshu oo dirsiinaha ka muujiyaan iyo kalaftikooda isku isku waxawaaye shareecada ilaahayna ha barteen aan dhihi lahaa shareecada maadaama ay lagu xuguntamayo ilahay kitaabkiisa sharciga ilaahay ha barteen hawaaye waxawaaye sharcigu diinka islaamku waxawaaye waxawaa adduunka iyo aakiradaba asaa cimdiya ilahay kitaabkiisa wey maxay tahay taladaad usoo jeedinayso guud ahaan soomaali ugu dambayntii guud ahaan ummadda soomaaliyeed sidoo kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha midoobeen hadday midoobaanna si wadajira gaalada hawla dirreen sida ilaahay uu le- uu ummadda uu leeyahay dadka muslimiinta ah waqaatilu mushrikiina kaasa kamaa yuqaatiluunakum kaasa say ay meelo dagaalamayaan gaaladu ayakoo midaysan hadda waa ogtihiin meesha waxaa kusoo diilay dalka dalkeena soomaaliya waxaa kusoo diilay waxaa jooga Am- amerikaanaa jooga waxaa jooga burudiyaa jooga waxaa jooga ugandhes baa jooga waxaa jooga kenyaati baa jooga waxaa jooga intii gaalaha iskusoo habar wacatay oo maraykan uu u weyn yahay marka waxaan leenahay tacaalufka gaalada siday noo- ay u mideeyey inay la dagaalamaan diinka islaamka ee diinka islaamka inay baabi'iyaan say ugu mideeyeen anakuna aan ugu mideeyno inaan diinkeena aan difaacano gaaladana aan la dagaalano kaasi wuxuu ahaa suldaanka beesha waceesle daa'uud xasan aadan intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkan wax wareysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني